kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqolideetaniyosaddexaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka oo sannad walba la xuso siddeedda maarso
golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sannadkii kii isku waafaqay in siddeedda maarso loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee haweenka si loo muujiyo muhiimadda haweenka ay u leeyihiin adduunka haweenka ayaa ah lafdhabarta bulsho kasta oo horumar gaartay halkudhigga sannadkan ayaa ah maalgashiga haweenka dedejinta horumarka oo looga leeyahay in bulsho walba fursad badan siiyaan haweenka dhallinyaro iyo weynba si ay u muuqato doorka waxtarka leh ee haweenka dalkeena soomaaliya ayaa qayb ka ah dalalka caalamka ee sida weyn loogu xuseeyo maalinta caalamiga ah ee haweenka haweenka soomaaliyeed ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay uga muuqan lahaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada waad mahadsan tahay maxamed waxaa inoo suurta gashay inaan wareys la yeelanno sacdiye maxamed oo ah agaasimaha waaxda jandarka ee wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo aan ugu horreyn weydiinay su-aasha ah siddeedda maarso waa maalinta caalamiga ah ee haweenka taasoo caalamka si weyn looga xuso sannad walbo maxay muhiim u tahay in la xuso maalinta haweenka maxayse xuskan soomaaliya uga dhigan tahay bismillaahi raxmaani raxiim xuska maalin munaasabadda caalamiga ah ee sideedda maarso soomaaliya waxay uga dhigan tahay ka wasaarad ahaan maadaama ani wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha howlwadeenadeedii aan ka tirsanahay isla markaasna wasaaraddu ay matalayso dowladda federaalka soomaaliya ay ku matalayso arrimaha horumarinta haweenka iyo xuquuqaadkooda maalintan caalamiga ah ee sideedda maarso wasaaraddu mar walbaba waxay u xustaa heer qaran iyo heer caalami ahaan maadaama haweenka soomaaliyeed ay kaalimaha hore ugu jiraan waxqabadka dumarka islamarkaasna ay yihiin dumarka inta badan u nugul islamarkaasna xuquuqaadkooda lagu xadgudbo waxay uga dhigan tahay maalintaasi soomaaliya gaar ahaan haweenka ku sugan soomaaliya in la xuso waxyaabaha horumarka leh ee haweenka soomaaliyeed ay ku tallaabsadeen waxaa la xusaa sanadka sanad waaye sanadkaas gudihiisa waxaa la xusaa waxyaabihii horumarka lahaa haweenka ay ku tillaabsadeen sida dhanka ganacsigoo kale horumaradii ay ka gaareen dhanka waxbarashada waxbarashada horumarada ay ka gaareen dhanka caafimaadka kobaca dhaqaale ahaan gabadhu heerka ay taagan tahay iyo ka qaybgalka siyaasiyan gabdhaha heerka markaasi ay joogaan waxaa la xusayaa arrimaha horumarka ay gaareen iyadoo dhinaca kaleetana maalmahaasi looga faa'iidaysta in lasoo bandhigo tacadiyada haweenka